إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan in ka badan toban carruur ah ayaa magaalada muqdisho ugu geeriyootay gaajo kuwaasoo deganaa xeryaha barakacayaasha ah ee ay dowladda federaalka samaysatay wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bokol ayaa bogaadisay ugaas cusub oo ay beesha elay ku dooratay munaasabad ka dhacday wilaayadaasi aqoon-yahan soomaaliyeed ayaa faahfaahin dheeri ah ka bixiyey ayaxa waxyeeladiisa iyo sida looga hortago intaba in ka badan laba kun iyo shan boqol oo maxaabiis ah ayaa lagu xidhay howlgalka ka socda dalka sudan muddo sannad gudihii ah إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا ku soo dhowaada warkiioo dhammaystiran in ka badan toban carruur ah ayaa magaalada muqdisho ugu geeriyootay gaajo kuwaasoo deganaa xeryaha barakacayaasha ee ay dowladda federaalka samaysatay warbixin warkaa ku saabsanna waxaa noo soo jeedinaya waryaheena maxamed ciise qoysaska ay ka dhinteen carruurtan ayaa kasoo barakacay gobollo ay ka mid yihiin shabeellaha hoose iyagoona sheegay inay kasoo qaxeen duqaymaha iyo tacdiyada kala duwan ee kaga imaanaya ciidamada shisheeye ee dalka kusoo duulay xerooyin ciidanna ku leh halkaas inta la xaqiijiyey toddobaadyadii lasoo dhaafay kaam ku yaala degmada kaxda ee magaalada muqdisho waxaa ku dhintay saddex iyo toban qof oo u badan carruur kuwaasoo intooda badan ay da-dooda ka yar tahay shan sano carruurtan ayaa u dhintay gaajo kadib markii ay waayeen wax ay cunaan qaarkoodna waxay ahaayeen agoomo oo waalidiintooda ma noola qaar ka mid ah ehelada ay carruurtooda ka geeriyoodeen ayaa ka waramaya waxay sheegeen in carruurta qaarkood ay cuni jireen midho dhireed gaajo awgeed caruurta ku dhimatay waxaa ka mid ah laba mataane ah waxay u dhinteen rafaad iyo silac say u dhiman hayaan midho geed la yidhaahdo meelahan ka baxo oo murug la yidhahdo murug yaa ilmihii soo gurteen qaar saxarada yaa muruggii ilmihii ku istaagtay qaarna way shubmeen oo dhacaankiisi bay la shubmeen taasaa jirta baahi guud baa taalla baahi daran baa taalla biyihiina dadkan haddii la bixinaya biyihii hataa waa laga goosto oo biyo ma jiraan waxa la siiyo ma jiraan dadkan ninkii la yaabahayo ole dadku sababtay gaajo ugu dhimanayaaw wuxuu yidhi haddaad adugu wacan tahay anay war ii raacday dowladda federaalka oo ka taliso halka ay ku sugan yihiin ayaa weligood wax gargaar ah gaarsiin qoysaskaas masaakiinta ah sida loogu bartay waxaana taasi beddelkeeda madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo uu lacag deeq ah hadda ka hor u diray amxaarada xooga ku joogta magaalada jigjiga ee dhulka soomaaliyeed sida warkan uu ku faahfaahinayo cabdisamad cabdulaahi wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bokol ayaa bogaadisay ugaas cusub oo ay beesha elay ku dooratay munaasabad ka dhacday wilaayadaasi munaasabadanna oo ay beesha eel ay ku dooranaysay suldaan guud oo ku hogaamin doona ku dhaqanka shareecada islaamka ayaa waxaa ka hadlay dad u badan mas-uuliyiin iyo sidoo kale odayaal dhaqan dadkii halkaas ka hadlay waxaa ka mid ah sheekh cabdulaahi macalin geedo waaliga walaayada islaamiga ah ee baaya bakool wuxuu beelaha soomaaliyeed ee dega walaayada islaamiga ah ee baaya bakool ugu baaqay midnimada isagoona u sheegay inay doortaan hogaamiye guud oo ay ka amar qaataan wuxuu dhanka kale sheegay waaliga in walaaye ahaan ay arrintaas ku holan yihiin wilaayaadka islaamiga ee siyaasada sharciga ka shaqeeya may baqaadeena beelaha muslimiinta ee deegaamada degan inay madeeyaan waltarshoo ka jira dadnimadiioo ka jarta marka beelahaan madaysanayneen mayba fariinqayn daraan insha allahu taala qaar badanoo hadda wilaayada abaabulshee wadoo jira taasna marka dadka muslimiinta helha ogaadoy eelay hoobahun kolley hadda inaskooytanba geeg walsheena raanoo dana khaasa kelin hadda la ogaada doona kuwii hore han aruur aan madayneen ininka barana oo geeladluuska madaya qabaa'il badan oo hadda maqaa'idii on sheega korna marka may badan ay kelinaa muslimadaas muslimiintaas inay midoobaan ilaahay subxaana wa tacaala may leeyaa wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu waa ilaahay subxaana wa tacaala hadag shay ka kulma waanan shal tabteen hadaga keew xablullaahi almatiin ilaahay subxaana wa tacaala kitaab shay gobsada waanan ka shal tabteen markaasa marka daba surugna marka dhinigaasay towna insha allahu tacaala saasallina beelaha muslimiinta ah oo wilaayada degaaw ama dhammaan wilaayaadkana may ballanaa jazaakum allahu khayran isdhegaysaga insurumowka oo marka awaamiirta weelawka ilaahay subxana wa tacaala kitaab shay la baradahay oo macaahidi la furay oo culumta shal duwan laka baradahay indheganuglaanta kama hadsanta insha allahu tacaala dhinigaasallina suldaanka cusub ahna midka guud oo ay dooratay beesha eelay ayaa isna ka hadlay munaasabadda wuxuuna sheegay in beeshiisa ay diyaar u tahay in deegaanada ay degaan islamarkaana ay ku sugan yihiin ciidamada shisheeyaha iyo kuwa soomaalida ah ay ka xoreeyaan beelle eelay saddex gember imisheekh meelkastiyo roogan afarta gobol haddala sheegi iyo wali ku dheeriye mayba diyaaran eyna in beelle reer eelay diyaaran eyin rijaalan wa nisaa'an iniyo xureeyan dhulalka gaalada ka habsiti insha allahu tabaaraka wa tacaala allaahu akbar allaahu akbar falilaahi alxamdu walminna ilaahay baa ka mahadsan taasa sheegana may kala sheegana beelle ini la garab surunto walaalaha mujaahidiinta weliba jadwal bedelno lalayaaba insha allah aqbalka ilaahayba leh oo beelle qobdo doonta waxyaa walbadan wala la erhi laakiin itus itaabsiyaad dhii doonta biidn illaahi ilbaari horay munaasabad tan la mid ah oo ka dhacday deegaanka madiinatul khayr oo ka tirsan walaayada baa iyo bakool ayaa waxaa sidaan oo kale ugaas guud ku dooratay beesha geeladle oo ka tirsan qabiilka raxaweyn aqoon-yahan soomaaliyeed ayaa faahfaahin dheeri ah ka bixiyey ayaxa waxyeeladiisa iyo sida looga hortegi karayo waa ka maxmed cali aadan anyaxa dhibaatadiisu way taagan tahay inkastoo la dhihi karo intiisa badan wuxuu u sii tillaabay xuduud beenaadka meelihii ugu dambeeyey ee haatan cabashadu ka soo yeertay waa dhulka soomaaliyeed ee kenya gumaysato dadka deegaankaasi ayaa codsi u dirsaday hay-ado deegaanka ah si eriyadda anyaxa looga gacan siiyo laakiin xukuumadda nairobi ayaa culees saartay iyadoo ka baqaysa haddii anyaxan cadaadiis la saaro inuu usii gudbo dhulal ay kirishtanku deggan yihiin axmed ibraahim cawaale waa khabiir ku takhasusay deegaanka marka hore wuxuu sawir guud ka bixinayaa anyaxan ayaxanaynu ka hadlaynaa waxaa la yidhaahdaa ayaxa lama degaanka ama ayaxa guurguura oo micnihi waxa weeye ayaxaasi inta badan waxa uu ku kooban yahay dhulka ma garanaysaa saxaraha ah ama saxaraawi ee ka ah ah markaas iminka haddaynu soo qaadano matalan africa wixii saxaaraa ka sarreeya laga soo bilaabo britania ilaa geeska africa soomaaliya bariga dhexe ilaa hindiya waxa weeye masaaxad qiyaastii lagu qiyaasi karo ilaa labiyo soddon milyan oo square oo kilometer ayay ka kooban tahay ilaa konton dal ayuu saameeya marka de kolley ayaxu saynu ogsoonnahay waa dee kutubta waa lagu soo sheegay inkastoo dee ummada lagu salidi jiray haddana beryahan dambe fursadaa jira iyo dee la cunaba marka ayax markaynu ka hadlayno ayaxa noocani waxa weeye waa nooca ugu khatarsan marka laga hadlaayo dhibta uu gaadhsiiyo ma garanaysaa deegaanka iyo sugidda cuntada iyo cuntada labadaba waxa weeye waa ayax guurguura oo markaas distance aada u dheer buu socon karaa maalintii waxaa la yidhaahdaa ilaa boqol iyo konton ilaa laba boqoloo kilomitr ayuu socon karaa wuu tarmi og yahay oo maalan maxaa la yidhaahdaa halka dadigi waxay dhashaa baa la yidhaahdaa ilaa saddex boqol oo beeday maalinti ay dhigtaa maalintii intaasi kadib wuxuu sharaxay khasaaraha uu geysan karo anyaxa khasaaro badan waa leeyahay khasaaraha waxa ugu muhiimsan waxaa la yidhaahdaa xabadda ayaxi maalintii waxay cuni kartaa miisaankeeda in leeg bay cuni kartaa baa la yidhahdaa waxaanu isu raacraaci karaa marmarka qaarkood malaayiin soddon ilaa afartan milyan oo xabo waad qiyaasi kartaa markaa meeshay ku beegmaan siday dhulka u xaalifinayaan deegaankii u xaalifinayaan hadday tahay daaqii iyo hadday tahay ma garanaysa wax soo saarkii beeraha labadaba u xaalifinaya markaas marmarka qaarkood waxaa la yidhaahdaa macaluulaha caalamka ka dhaca waa contributor ama wuu ka qayb qaataa calafkii iyo dalagii intii ma garanaysa waxyeelaynaya marka kuwaasi dhibaatooyinkiisa ay ka midan tahay waxyaabaha faa'iidooyinkiisa ka midana waxa weeye dee horta wax walba ilaahay xikmad buu u abuuray marka wuxuu leeyahy faa'iidooyin uu deegaanka u leeyay way jiraan maxaa ka mid a waxaa ka mid a marka ugu horreysa waxa weeye horta dee waa waa raashin weeye ama waxa weeye dee xayawaanku waa isku nool yihiin xayawaan kalea laga yaabaa inuu ku nool yahay oo hadduu meesha ka baxo marka waa fuurjeenkii ama maxaa la yidhaahdaa meertadii maaragtay cuntada laakiin sida uu sheegayo axmed ibraahim waxaa jirta daraasad la sameeyey oo lagu ogaaday in faa'iidooyin caafimaad laga helo cunista ayaxa arrinta aadka u muhiimsani waxaa jirta laba kun iyo shan iyo tobankii daraasaday sameeyeen joma kenyatta university of agriculture and technology jaamicaddaas iyo hay-ad icb la yidhaahdo oo ku takhasustay xagga cayayaanka iyo xasharaadka ku takhasustay iyo iyo ma garanaysaa hay-ad maraykani daraasaday wada sameeyeen ama cilbaaris wada sameeyeen waxaa lagu ogaaday ayaxa cunistiisu inay caafimaad qabka wadnaha u wanaagsan tahay oo markaa micnihii waxaa ku jira baa la leeyahay waxyaabo la dagaalamaya waxaan colstrusha la ydhaahdo maxaa la ydhahdaa maaragtay ama beersubagaynu inagu nidhaahnaa xididada ayaa yaraanaya maaragtay oo markaa dabeedna wadnihiibaa xoogu shaqaynaya dabeedna saasaa maaragtay marka dee dhinacaasa waxyaabaas ka mida faa'iidooyinkiisa ayaxa ayaa waxaa la arkaa xilliyo cayiman waxaana mar kale faahfaahin ka bixinaya aqoon-yahanka inta badan xilliyada uu beedka dhigtaa waa inuu sheegno waxadii jira beedka wuxuu dhigtaa dhulka xeebaha dhulnihiisu u baahan yahay waa xilliyada jiilaalkii iyo gugii xilligaas oo kale u dhigaa markaas laakiinse waxa weeye waxyaabaha had iyo jeeraale ka qayb qaata socodkiisa waa abaaraha iyo maxaanku idhaahdaa dooga dabayshu xaggay u socoto tembraturekan ama ma garanaysa maaragtay heer kulka arrimahaasoo dhan baa ka qayb qaata markaas haddii maalan uu dhulku uu xaaluf badan yahay waxaa laga yaabaa inuu distance dheer masaafo dheer uu gooyo laakiinse marka uu dhulku barwaaqo yahay waxaa laga yaabaa inuu magaranaysa inuu dee daldoorsi sameeyo oo magaranaysa inaanu meelo fog aanu qaban baa laga yaabaa markaas iminka dee waxa weye nimco walba nuqsaanteeda idleeda baa la yidhi waa imika waa barwaaqo dadka soomaalida intooda badan gaar ahaan beeralayda ayaa isweydiinaya anyaxa iyo waxa lagu xakamayn karo xakamaynta waxa ugu muhiimsan waxa weeye marka ugu horreysa horta istraatiijiyad in laga yeesho istraatiijiyad dheer waa inaan la isdhiganin oo maxaa ayixun baa ina qabsaday la odhan marka istraatiijiyadaas dheer oo ku jihaysan ka hortagga iyo maaraynta haddii uu magaranaysaa uu dee yimaado ama dilaaco inay jirto weeye waxaa iyaduna muhiima hadiyo jeraale sahan joogta ah in la sameeyo inkastuu dee muddo dheer qaadanayo marka loo kombeergareeyo chemicalkii laakiinse kaas ayaa u maaragtay dhib yar ama aan waxba gaadhsiinayn deegaankii marka guud ahaan baabuur waa la adeegsadaa oo markaa dee lagu buufiyaa guudkooda inta lagu rogo maxaa laydhaha buufiyaashii dayaaradaa inta badan laakiinse dayaaradaa la adeegsadaa anyaxa ayaa ka mid ah masaa'ibta masaa'ibtuna siyaabo kala duwan ayay ku timaadaa laakiin mar walba waxaa qasab ah in allah subxaanahu wa tacaala loo laabto lagana magan galo sharkiisa warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambayntiina in ka badan laba kun iyo shan boqol oo maxaabiis ah ayaa lagu xiray howlgalka ka socdaa dalka suudaan muddo sanad gudihii ah suudaan waxa ay goobjoog ka ahayd ololihii ugu badaarnaa ee qabqabashada ee waddanku caanka ku noqday muddo saddex sano ah iyadoo laba kun iyo shan boqol oo reer suudaan ah la xiray intii u dhexaysay saddex iyo tobankii disembar labada kun iyo siddeed iyo tobanka oo ah taariikhda ay dhaceen dibadbaxyadii ugu horeeyey ee ka dhashay kacdoonkii suudaan iyo abril kow iyo tobankeedii labada kun iyo sagaal iyo tobanka oo ah taariikhda afgembigii madaxweyne cumar al bashiir sida lagu sheegay warbixin xarunta afrika ee cadaaladda iyo daraasaadka nabadda ee fadhigeedu yahay new york warbixinta ayaa cinwaan looga dhigay suudaan dil sharci dara ah iyo xabsi ku hayn aan sharci ahayn xaruntu waxay tilmaamtay in suudaan marxaladan ay ku aragtay xarigga carruurta siyaasiyiinta iyo ardayda jaamacadda gaar ahaan kuwa ka soo jeeda gobolka daarfuur warbixinta cusub ee la sii daayay ayaa looga gol leeyahay waxaa lagu tilmaamay diiwaangelinta xadgudubyada xuquuqda aadanaha dhinacyada la xiray waxaa ka mid ahaa hogaamiyaasha mucaaradka ee xisbiyada qaranka xisbiga wadajirka ah ee suudaan xisbiga federaalka mas-uuliyiinta suudaan waxa ay bilaabeen qabqabasho ballaaran oo ka dhan ah macalimiinta dhakhaatiirta dadka kuwa xoolaha u saaxiibka ah iyo injineero ka socda qaybo kala duwan oo ay ka mid yihiin takhasusayada isgaarsiinta qareenada farmashiistayaasha suxufiyiinta iyo kuwo kale sida warbixinta lagu sheegay waxaa lagu qiyaasay in ka badan laba kun iyo shan boqol maxbuus oo la horkeenay maxkamadda dembiyada kuwaasoo lagu soo ogay dacwado aan sharci ahayn muddada maxaabiistu waxa ay la kulmeen jirdil iyo dhibaatooyin badan oo dhanka cadaaladda la xidhiidra warbixinta waxaa sidoo kale ka mid ah marag furkii maxaabiis hore oo la xidhiira dhaqanxumo iyo jirdil ay sameeyeen saraakiisha amniga xarunta afrika waxa ay ugu yeeraysaa xeer ilaaliyaha suudaan inuu u diyaariyo goob baaritaan ballaaran oo la xidhiira xadgudubyada ka dhanka ah dibadbaxayaasha dhinaceeda maxkamadda khartuum waxa ay soo saartay xukun dil ah oo lagu xukumay labaatan iyo toddoba sarkaal iyo xubno ka tirsan sedoonka iyo nabad sugidda kadib markii lagu ogaaday jirdil iyo dil ay naftiisa ku dhaafiyeen macalin dugsi sare magaalada khasham al kibra oo dhacda bariga suudaan bishii febraayo dhan kale toddobaadkan waxaa magaalada khartuum ee caasimadda dalkaasi ka dhacay iska hor imaadyo hubaysan oo dhex maray ciidamada militariga iyo askar ka tirsan mukhaabaraadka dowladda suudaan ayaa ku dhawaaqday in ay fashilisay inqilaab cusub oo la doonayay in lagu majaxaabiyo waxa ay ugu yeertay hanaanka dimuqraadiyadda waddanka warkiina dhegaystayaal saaka halkaa inuu joogo cidduu dhaafana radio alfurqan dot com ayay ka heli doonaan insha allah